بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh صلى الlه عlيه وعlى آlه وصحبه وسلم اللهma وفقna min الأقوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo kontonaad ee suuraة الqasص allah waxau ihi subxaanه walaqad wasalnaa lahum alqawla lacallahum yatadakkaruun waxaynu ku soo jiray qisadii nimankii ree maka ee waxa weeyaan loogu taag waayey inay ku toosnaadaan waxyiguu nebi moxamed ula yimid calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim allah waxau idhi jalla jalaaluh walaqad wasalnaa wallaahi laqad wasalnaa waanu u xidhiidhinay lahum ay liahli maka nimankaa ree maka waanu u xidhiidhinay alqawla hadalka oo qur'aankii ah lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay ugu waantoobaan oo ay wax ugu qaataan allah waxau idhi aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay min qabli ay min qabli alqur'aani qur'aankan hortii kuwaannu kitaab hore u siinay waa kitaabkii towraad iyo injiile hum iyagu bihi qur'aanka yu'minuuna waa kuwa rumaynaya waidaa yutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda qur'aanka marka lagu akhriyo qaaluu waxay odhanayaan aamannaa waanu rumaynay bihi ay bilqur'aan qur'aanka waa rumaynay waayo innahu qur'aanku alxaqu xaq weeyaan xaqaasoo min rabbinaa rabbiga iyo agtiisa ka ahaaday innaa annagubay odhanayaan kunnaa waxaanu ahayn min qablih qur'aankani hortii muslimiina kuwo hoggaansan ayaannu ahayn allah waxau idhi ulaa'ika kuwaas kuwa ahlu kitaabka ah ee kitaabkii horena rumeeyey qur'aankana rumeeyey yu'towna waxaa la siinayaa ajrahum abaalkooda ayaa la siinayaa maratayni laba goor ama laba jeer ayaa abaalkooda la siinayaa bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay ku sabreen camalfalka labada kitaab sababkiisa yacnii sabirkaa ay sabreen sababtiisa ayay ku helayaan abaalka wayadra'uuna waxa ay ka horgeynayaan oo ay ku celinayaan bilxasanati tii wanaagsanayd ayaa asayi'ata ta xun ay ka horgeynayaan oo ay la qaabilayaan oo xumaan xumaan kama horgeynayaan ee xumaanta wanaag ayay ka horgeynayaan wa mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay wax ka midana yunfiquuna waa ay bixinayaan waidaa samicuu marka ay maqlaan allaqwa hadalka deelqaafka ah ee maalayacnigeen faa'iide adduunyo iyo mid aakhira midna aan lahayn waa alkalaamu saaqid dhacdhaca aan qiimaha lahayn waidaa samicuu marka ay maqlaan allaqwa hadalkaa aan faa'iidada lahayn markay maqlaanna acraduu way ka jeedsanayaan canhu hadalkaa aan faa'iidada lahayn wa qaaluu waxaanay odhanayaan lanaa annaka waxaa noo sugnaaday acmaalunaa ay jazaau acmaalinaa camalladayada abaalmarintooda ayaannu leenahay annagu walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday bay ku odhanayaan acmaalukum ay jazaau acmaalikum camalladiinna aa qabanaysaan abaalmarinteeda idinkaa leh salaamun badbaado aad naga badbaaddaan oo annaka aad naga nabad gashaan ayaa calaykum korkiinna ahaatay waa salaamu lmutaaraka macnaha annaku idinla ficiltami maynee waa naga nabadgelaysaan bay mu'miniintu ku odhanayaan kuwa wax magaratada ah laa nabtaqi bay odhanayaan dooni mayna aljaahiliina kuwaa wax magaratada ah ee xadgudubka iyo jahliga ku dhacaya dooni mayno lana ficiltami mayno allah waxau idhi innaka adigu nebi muxammedow laa tahdii ma hanuuninaysid man axadka axbabta aad jeclaato ay hidaayatahu ruuxa aad hanuunkiisa jeclaato adigu ma hanuunin kartid oo hidaayada qalbigiisa ma gelin kartid walaakina allaha ha yeeshee allaah ayaa yahdi hanuuniya man yashaa cidda uu doono rabbi wa huwa alle aclamu isagaa u cilmi badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna ilaahay isagaa u ogaal badan wa qaaluu waxay yidhaahdeen ree maka waa qoomkii nebi muxamed dhexdooda laga soo saaraye waxay ku yidhaahdeen rasuulka inatabic haddaannu raacno alhudaa hanuunka macaka adiga la jidhkaaga haddaannu hanuunka qaadanno muxamedow nutakhataf waa nalaga dafayaa min ardinaa dhulkayagaa nalaga dafayaa oo dee carab oo dhan iyo qabaa'ilkeedu intay isku soo kaaya bahaystaan ayaa dhulkayaga nalaga bixinayaa alla waxau idhi awalam numakin miyaanaan makansiin oonaan gacanta u gelin lahum iyaga nimanka ree maka xaraman xaram miyaanaan dejin oonaan makansiin xaramkaas oo aaminan aamina oo nabadgelye ah oon cidna lagu taabanayn xaramkaa nabadgelyada ahoo yujbaa loo soo xambaarayo oo loo soo qaadayo ilayhi xaggiisa samaraatu kulli shay wax walba midhihiisa yacnii nooc wal oo midho baxa loo soo xambaarayo oo xaggiisa loo soo qaadayo risqan liajli risqin arsaaqid iyo quudin annu quudinana darteed baana loogu soo qaadayaa quudintaas iyo arsaaqiddaasoo min ladunnaa agtayada ka ahaatay yacnii arsaaqid aannu ku arsaaqayno darteed ayaa midho wal oo baxoo adduunka meeshay doonaan ha ka baxaane loo soo qaadayaa alla waxau idhi walaakina akharahum ha yeeshee badidoodu laa yaclamuuna ma oga nicmada iyo galladda uu rabbi u galay garan maayaan oo ka mahadniqi maayaan allah waxau idhi wa kam in fara badan ayaannu ahlagnaa halaagnay oo min qarya magaalo ah in badan oo magaalo ah ayaannu halaagnay magaaladaasoo batirat ku qooqday oo ku kibirtay maciishatahaa ay fii maciishatihaa nolosheedii ku qooqday oo ku kibirtay fa tilka taasi masaakinuhum guryahoodii weeyaan kuwii la halligay ee la halaagay oo lam tuskan lama degin guryahooda min bacdihim iyaga dabadood cidimay degin ilaa qaliilan wax yar mooyaane ay zamaanan qaliilaa wa kunnaa waxaannu ahaanay baa alla widhi naxnu annagu alwaarisiina kuwa dhaxlee u hadhay ayaannu ahaanay oo dee iyaga nafar kama hadhin ee hantidooda iyo hoygooda iyo waxay degaankoodiiba cidda u hadhay ee gacanta ku dhigtay iyagana baabi'isay waa annaka alla waxau idhi wamaa kaana rabbuk rabbigaa ma ahaanin nebi muxammedow muhlikal quraa magaalooyinka mid halaagaya rabbigaa ma ahaanin xataa yabcasa ilaa uu u diro fii ummihaa magaaladeeda magaalooyinkaa ugu weyn ee caasimadda u ah rasuulan ilaa rasuul u diro rasuulka oo yatluu akhriyaya calayhim korkooda ku akhriyaya aayaatinaa aayaadkayaga ku akhriyaya wamaa kunnaa maanaan ahaanin baa rabbi uu yidhi muhlikil quraa magaalooyinka kuwii halaagaya maanaan ahaanin baa alla uu yidhi ilaa wa ahluhaa daalimuun ehelkeedoo daalimiina mooye marnaba kuwa si kale u halaagaya maanaan ahaanin yacnii marnaba magaalooyin kuwa halaagaya ma nihin iyadoo ehelkeedu ay dulmi falaan oo ay mutaan cadaabkiiyo cuquubada mooye alla waxau idhi wamaa uutiitum wax alla waxa laydin siiyey oo min shayin wuxuun ah yacnii adduunyo intay doonta halleekaatee fa mataacu lxayaati noloshan raaxadeeda weeye noloshani addunyaa ee liidata ama dhow wa ziinatuhaa waana quruxdeediiyo dhaldhalaalkeeda wamaa cinda allaah ilaahay agtiisa waxa ahaaday ee ajar iyo abaal addoommadiisa alla ugu diyaariyey ayaa khayrun ka khayr badan adduunyadan oo wa abqaa kana baaqinimo badan ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo dhibkiinna iyo dheeftiinnu waxa uu ku jiro aydaan kala soocayn ama aydaan kala saari karayn alla waxau idhi afaman mid kaasoo wacadnaahu aanu u yaboohnoonu u ballanqaadnay wacdan ballanqaad xasanan wanaagsan waa jannada ah oo fa huwa isagu laaqiihi hi oo mawcidkaa ama ballanqaadkaasa la kulmaya oo jannadaa gelaya kaman mid miyuu la mid yahay halkaa istifaamta ka macneeyo kaasoo matacnaahu aanu u raaxaynay mataaca alxayaati noloshan raaxadeeda aanu u raaxaynay noloshan addunyaa ee liidata ama dhow oo min addanaa'ati ama min addunuwi labadana waa lagu tilmaamay oo waanay dhowdahay waanay liidataa kaasoo humma huwa dabeed isagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana min almuxdariina kuwa cadaabka lagu soo xaadirinayo ee la keenayo ka mid ah yacnii nin ballanqaadkaa aanu siinoo janno gelaya dee miyuu la mid yahay lama mid aha e mid inta waxoogaa dhalaal adduunyo la siiyey aakhirana lagu cadaabayo wax isku midoo dee laysku doorsada ma aha alla waxau idhi wa yowma yunaadiihim wadkur xusnabi muxammedow yowma maalin xus dadkana xasuusi yunaadiihim alla uu yeedhayuu dadkii u dhawaaqayo kuwii mushrikiinta ahaa oo fa yaquulu alla uu ku odhanayo ayna aaway shurakaa'iya kuwii aniga waxila lahaa ay fii zacmikum waa sidaa sheeganayseen ee ku andacoonayseen alladiina kuwaasoo kuntum ahaydeen tascumuuna kuwa sheegta aniga inay ila mid yacni wax ila wadaagaan oo tascumuuna labadeedii mafcuulba waa maxduuf taqdiirkiisuna waxa weeye tascumuunahum shurakaa'a yacni kuwaa ku andacoonayseen ee sheeganayseen aniga inay wax ila leeyihiin aaway halkay joogaan keena qaala waxay odhanayaan markaa aladiina wixii xaqa uu ku dhaboobay calayhim korkooda alqowlu hadalka cadaabku kuwii cadaabka mutay ee kelmadda cadaabku korkooda ay ku waajibtay waa madaxdiie waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow haaulaa'i kuwani aladiina waa kuwii aqwaynaa aanu luminnay aqwaynaahum waanu luminnay kamaa qawaynaa sidaannu annakuba u lunnay sidaannu annakuba u lunnay ayaannu iyagana u luminay tabara'naa waa ka beri noqonnay ay minhum u soo qadar yacnii kuwaas beri baannu ka noqonnay oo ilayka adiga xaggaagaannu beri uga noqonnay shaqo kuma lihin kuwaas maa kaanuu mabay ahayn iyaanaa annaga yacbuduuna kuwana caabuda waabay beeniyeenoo waxay yidhaahdeen annaka kuwana caabudoo shaqo nagu leh mabay ahaynba way dafireenoo waa diideen wa qiila waxaa lagu odhanayaa udcuu u yeedha waa alcaabiduuna waalmacbuuduun kuwii caabudi jiray wax ilaahay sokadii iyo kuwii la caabudi jiray alla sokadii iyagoo isku dhan ayaa waxaa lagu odhanayaa dhammaantood udcuu bal hadda u yeedha shurakaa'akum shurakadiinnii u yeedha kuwaad ilaahay wax la wadaajin jirteen bal hadda maanta u yeedha oo u baaqa waxa idiin taraaneh fa dacawhum markaa way u yeedhanayaan oo waxay u baaqayaan shurakadoodii falam yastajiibuu may ajiibin markaa shurakaday u yeedheen lahum iyaga walxaal baanay ajiibin ra'aw ay arkeen alcadaaba cadaabkii iyagoo cadaabkii indhaha saaray oo cuquubadii iyo naartii arkaya ayaa shurakadii markay u yeedhaan ma ajiibayaan oo how odhan maayaan waxna u qaban maayaan alla waxau idhi low annahum haddii iyagu waa kuwan mushrikiinta ahe kaanuu ay ahaan lahaayeen yahtaduuna kuwa hanuunsan markay adduunyada joogeen hadday ahaan lahaayeen hee dee lamaa ra'aw alcadaaba fi alaakhira aakhire cadaabkumay arkeen oo waxaad u soo qadaraysaa jawaabka lowda hadday adduunka ku hanooni lahaayeen aakhire cadaab ismabay arkeen ee jannay geli lahaayeen alla waxau idhi wa yowma yunaadiihim wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma yunaadiihim maalinta ilaahay khalaa'iqdii iyo ummadihii uu u dhawaaqaye uu u yeedhayo oo fa yaquulu dabeed allahu ku odhanayo maadaa maxay baad ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la soo diray maxaa rusushii ugu jawaabteen miyaa raacdeen mise waa beeniseenoo waa ka baydheen alla waxau idhi facamiyad dabeed waxaa ka qarsoontay calayhim korkooda kuwii su-aashaa la weydiiyey al ambaa'u wararkii waa ka qarsoomeen waa ka indhabeeleen macnaha wax alla waxay ku jawaabaan iyo waxay soo celiyaanba waa garan waayeen yowmaydin maalintaa qiyaame ee su-aasha alla u weydiiyo oo fa hum iyagu laa yatasaa'aluuna isma weydiinayaan waxay rabbi ugu jawaabi lahaayeen oo xataa argagaxa iyo kurbadu halkay ka gaadhay isweydiin maayaan maxaynu rabbi ugu jawaabnaa alla waxau idhi fa ammaa man mid miyaah kaasoo taaba toobad keenoo wa aamana rumeeyey oo wa camila sameeyey saalixan camal wanaagsan fa casaa waxa xaqiiqa ah an yakuuna inuu ahaado huwa ka sidaa sameeyey min almuflixiina kuwa liibaanay inuu ka mid noqdo ayaa hubaalon shaki ku jirin wa rabbuka rabbigaa nebi muxammedow yakhluqu waxa uu abuuraa maa yashaa waxa uu doono wa yakhtaaru waxa uu doonana waa doortaa maa kaana uma ahaanin lahum iyaga khalqiga alkhiyara doorashadu uma ahaanin oo iyaga wax laga weydiin maayo cidda diinta loo dooranayo ee loo igmanayo arrinka waxyiga iyo risaalada subxaana allah ilaahay baa ka nasahan oo watacaalaa ka korreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ee shirkiga ah wa rabbuka rabbigaa nebi muxammedow yaclamu waa og yahay maa tukinu waxay qarsanayso suduuruhum laabahoodu waxay qarinayaan ilaahay waa ogyaho waa arkayaa wamaa yuclinuuna iyo waxay muujisanayaanba sir iyo caadba wax alla waxay hayaan ilaahay waa arkayaa oo waa ogyahay wa huwa rabbi allaahu ay almacbuudu bilxaq ka xaq lagu caabudo weeyaan rabbi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooye lahu ay lilaah alle ayuunbaa iska leh alxamdu mahad iyo ammaanta mudlaqa ee kaamilka ah dhammaanteed rabbi unbaa iska leh fil uulaa waalaakhira hayrkii haddii wax lagu ammaanona waa wax ilaahay u galay uu ku galladaystay ama ugu nicmeeyey uun lahu ay lilaah alle ayuunbaa iska leh alxamdu mahad iyo ammaan dhammaystiran oo kaamil ah ilaahay baa iska leh fil uulaa tan hore dhexdeeda ilaahay baa ammaantaa iyo mahaddaa iska leh waa adduunyada waalaakhirati ta dambe dhexdeedana ilaahay isagaa ammaantiiyo mahadda iska leh waa aakhiro walahu ay walilaah alle ayuu u sugnaaday alxukmu xukumka iyo kala saaridda addoommadu wa ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin celinayaa allah waxau idhi qul waxaad ku tidhaa nebi allow ara'aytum bal iiga warrama in jacala allaahu alla hadduu ka yeelo calaykum korkiinna alleyla habeenkii sarmadaa mid daa'im oo joogto ah ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadhayo habeenka rabbi hadduu joogto ka yeelo bal ka warrama man waa kuma ilaahun mid la caabudo kaa la caabudo oo gayrullaah alle aan ahayn kaasoo ya'tiikum idiin keeni karoo idinla iman kara bidiyaa'in iftiinkii maalinta afalaa tasmacuuna miyaydaan waxba maqlayn oo waxba aydaan kala garanayn maqal aad ku intifaacdaan oo kuwaan towdaan qul waxaad ku tidhaa nebi allow ara'aytum bal iiga warrama in jacala allaahu alla hadduu ka yeelo calaykum korkiinna annahaara maalinta sarmadan mid joogta oo daa'im ah ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo maalinta hadduu rabbi joogto ka dhigo bal ka warrama man axadkeebaa ilaahun macbuud ah mid la caabudo kaasoo hayrullaahi allaha xaqa aan ahayn kaasoo ya'tiikum idiin keeni kara bileylin habeen habeenka oo taskunuuna aad xasilaysaan fiihi habeenka dhexdiisa afalaa tubsiruuna miyaydaan waxba arkayn oo xaqa iyo baadilka aydaan kala arkayn wa min raxmatih ay wa min ajli raxmatih naxariista alla idiin naxariisanaya darteed ayaa jacala uu idin yeelay alleh lakum idinka alleyla habeenka uu idin yeelay iyo wannahaara maalintaba raxmaduu idiin naxariisanaya darteed ayaa habeenkiiyo maalintaba alla idinku abuuray litaskunuu si aa u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa iyo walitabtaquu si aad u dalbataan oo u doonataan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisana si aad maalintii u doontaan oo bannaanka aad ugu fooftaan iyo walacallakum tashkuruuna walikay tashkuruu si aad alla ugu mahadnaqdaan nicmooyinka iyo wanaagga uu idiin galay ee korkiinna uu ku galladaystay wa yowma yunaadiihim wadkur xusnabi allow yowma maalin xus dadkana xasuusi maalinkaasoo yunaadiihim ilaahay dadkii uu dhawaaqayo uu yeedhayo yacnii kuwii gaalada ahaa weeyaane mushrikiinta ahaa marka uu yeedhayo maalintaa xus dadkana xasuusi oo fa yaquulu dabeed allaahu ku odhanayo kuwa gaalada ah ayna aaway shurakaa'i kuwii aniga waxilo lahaa shurakadaydii aniga waxilo lahayd sidaad idinku ku andacoonayseen aaway alladiina shurakadaasoo kuntum aahaydeen tascumuuna ay tascumuunahum shurakaa kuwa sheeganaya inay aniga waxilo leeyihiin aaway halkee mareen allah waxau idhi wanasacnaa waxaannu ka soo saaray min kulli ummah ummad walba xaggeeda waxaannu ka soo saaray shahiidaa mid ku markhaati kacoo rasuulkii rabbi u diray ah faqulnaa dabeed waxaannu ku nidhi kuwa shirkiga ku dhacee mushrikiinta haatuu keena burhaanakum xujadiinna iyo deliilka aad u cuskateen shirkigaa ku jirteen deliilkiisa keena facalimuu dabeed waxay ogaadeen kuwaa mushrikiinta ihi waa xilli ogaalku aanu anfacayn waxna aanu u qabanayne anna alxaqa in xaqu lilaahi alla uu u sugnaaday oo ilaahnimada wax la wadaagaa aanu jirin wadalla waxaana ka lumay canhum iyaga xaggooda mushrikiintii maa kiibaa ka lumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta oo shurakaday alle u nisbayn jireen waa ka lumeen maanta oo hortooda kama muuqdaan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay bayaan ana allaha wasala lahum alqawla liliticaab waxaa laynoo bayaamiyey inuu hadalka u xidhiidhiyo waa qur'aanka eh si ay ugu waantoobaan oo waanadu aanay uga kala gu'in walaqad wasalnaa lahum alqawla lacallahum yatadakkaruun laba tafsiir bay culimmadu tilmaameen oo jalaaluddiin almaxalli jalaalaynka wuxuu odhanayaa wasalnaa ay bayannaa markaa macnuhu waxa uu noqonayaa qur'aanka waannu u caddaynay si ay ugu waantoobaan jamalkuna futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa ay atbacnaa bacdahu bacdan fi linsaali liyatasila atadkiiru qur'aanka soo dejintiisa barhkiiba barhka kalaannu raacinnay oo waannu israacraacinno maannaan kala jarin si waaninta iyo wacdigu ugu xidhiidho oo aanu ugu kala gu'in markaasina waa tafsiirkii aynu marray oo waa marka la odhanayo walaqad wasalnaa lahum alqawla oo qur'aanka ah waannu u xidhiidhinnay oo kamaannaan kala jarin si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan anna min ahli lkitaabi man aamana wa jazaa'uhum wa sifaatuhum waxaa kuwii kitaabka la siiyey ka mid ah nimankii towraad iyo injiil wax ka haystay ee yahuuddii iyo nasaaradii nimanka ahlulkitaabka ah waxa ka mid ah maaha dhammaantoodii kuwa kitaabkaa horena rumeeyey towraad ama injiil kitaabkii dambe nebi maxamed lagu soo dejiyena waa qur-aankee rumeeyey oo labada kitaabba rumaynta iyo iimaanka ku kulmiyey waa sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo raggii la midka ahaa kuwaasa alla uu tilmaamo uu yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba min qablih hum bihi yuuminuun kuwaannu kitaabka siinay qur'aankani hortii waa kuwa rumaynaya qur'aanka oo aan ka hor iman waa kuwoodii hanuunee hagaagsanaa sida cabdilaahi ibnu salaam oo kale ilaahay kuwaas sifaadkooda wax ka miduu inoo tiriyey oo alla waxau idhi marka qur'aanka lagu akhriyo waxay odhanayaan waa rumaynay waa xaqii ilaahay ka yimid hortiina waannu rumaysnayn oo muslimiin baannu ahayn waayo kutubta horay ku hayeen tilmaamaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa abaalkoodu inuu libinlaab yahay ulaa'ika yu'towna ajrahum maratayn waxaa labada abaal ay ku muteen rumaynta ay rumeeyeen kitaabkii hore iyo rumaynta dambe ay raaciyeen kitaabkii dambena inay rumeeyaan labadaa iimaani ay ku kulmiyeen kii hore iyo kii dambaba waxay ku muteen abaal libinlaaba inay helaan waxaana sifaadkooda wanaagsan ka mid ah wayadra'uuna bilxasanati sayi'ata wa mima rasaqnaahum yunfiquun kuwaa iimaanka labada kitaabba kulmiyey sifaadkooda wanaagsan waxaa ka mid ah xumaanta inay la qaabilaan wanaag oo xumaan aanay xumaan ka horgeyne xumaanta ay wanaag ka horgeeyaan waana akhlaaqda wanaagsan ee ruuxa mu'minka ah laga rabo waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah wixii lagu arsaaqay wax ka mid ah inay waxa weeyaan bixinayaan waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah wa idaa samicuu allagwa acraduu canhu wa qaaluu lanaa acmaalukum walakum lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum hadalka iska dhacdhacee deelqaafka ah ee aan faa'iidada lahayn markay maqlaan lama qasanayaan oo xumaanta lama walaaqanayaan kuwaa maala yacniga ana lama ficiltamayaan oo uma jawaabayaan ee way isaga jeedsanayaan weliba waxay ku odhanayaan annakuna waxaannu samayna abaalkeeda annakaa leh idinna waxaa yacni kasbateen ee galabsateen dee cuquubada ka dhalataa idinkunbay idinku dhacaysaa waxay ku gebagabaynayaan oy odhanayaan salaamun calaykum laa nabtaqi aljaahiliin nabadgelyo aad annaka naga nabad gasheen baa korkiinna ahaatay oo annaku jaahiliinta dooni mayno lana ficiltami mayno salaamtan markaa culimmadu waxay ku tilmaamaan salaamulmutaaraka oo macnaha annaka waa naga nabadgelaysaan oo afxumadiinna iyo edabdarradiinna iyo waxa idinka soo baxaya kuwa idinla ficiltamaya oo idiin celinaya ma nihin ee annaka waa naga nabad gashaan laa nabtaqi aljaahiliin culimmadu waxay yidhahdeen jahligu labaa lagu idlaaqaa oo inuu jahligu jaahilnimada cilmi la'aanta uu yahay qofku inaanu cilmi lahayn iyo jahliga in looga jeedo xadgudubka iyo tacaddiga halkan oo kale labadiiba waa ku rumoobaysaa oo waana wax magarato aan waxba garanayn waana kuwo xadgudub iyo jahli la yacni la imanaya marka dee waxay ku odhanayaan annaku idinla ficiltami mayna salaamun calaykum laa nabtaqi aljaahiliin waxaa halkaa laga qaadanayaa dee qofka daaciga ah ee khayrkiiyo wanaagga u banbaxay hadduu doono qof wal uu ku xadgudbay inuu u jawaabo dee dacwad ma xambaari karo xilna ma gudan karo waa in dadka juhaasha ah ee afxumada iyo aflagaadada iyo xumaanuhu ay kaaga soo duulduulayaan inaanad waxba dan iyo muraatoona ka geline aad kula dhaqanto salaamun calaykum laa nabtaqi aljaahiliin waayo adigu hadaf baad leedahay kii dhawaaqaba haddaad u jawaabto dee hadafkaagii heli mayside meel dhexaad waxa weeyaan laga yaabaa inaad ku dhacdo innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin haadihi alaaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam cidda isagu uu hanuunka la jeclaado inaanu hanuunin karayn oo sidee laysku waafajinayaa aayaddan la leeyahay innaka laa tahdii man axbabta ma hanuunin kartid iyo aayaddii kale alla uu ku yidhi wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim adigu nebi moxamedow waxaad dadka ku hanuuninaysaa oo ku hagaysaa jidka toosan xaggiisa markaa tanna waxaa la leeyahay latahdii tan kalena waxaa la leeyahay laa tahdi waxay jawaabtu tahay lagu jamcinayaa hidaayadaa laba ah hidaayatu dalaala iyo hidaayatu tawfiiq hidaayada nebiga loo diidee laleeyahay laa tahdi waa hidaayatu tawfiiq hidaayatu tawfiiq waxaa la yidhaahdaa hanuunka qofka qalbigiisa in la geliyo oo la waafajiyo taa alle uun mooye axad kaloo hayaa ma jiro laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa weliyun saalix markaa laa tahdii waa hidaayata tawfiiq adigu qalbigiisa hanuunka ma gelin kartid laakiin tan loo sugayee wa innaka latahdii waad hanuuninaysaa waa hidaayatu dalaala macnaha waxaad u caddaynaysaa xaqa iyo baadilka waad u kala bayaaminaysaa oo dee wanaaggaad faraysaa xumahna waa u diidaysaa taa markaa hidaayatulbayaan waddalaala waa xilka ambiyada iyo rususha iyo kuwa dhaxlay ee culimmada iyo ducaadda ah marka khulaasadu waxa ay tahay hidaayada la anfiyey waa hidaayatu tawfiiq ilaahay unbaa cidduu doona hanuunka qalbigiisa geliya hidaayada la sugayna waa hidaayatu dalaala dadka khayrka iyo wanaagga in la tuso dee waa xilka ambiyada iyo culimmada dhaxashay aayaddan sabab bay lahayd sababteedana waxaa tilmaamaya xadiidka saxiixaynka ee saciid ibnu musayib uu laga warinayo can abiihi qaala lamaa xadarat abaa taalibin ilwafaatu nebiga sala allahu calayhi wasalam adeerkii abuu taalib geeridii markay ku soo xaadirtay jaa'ahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa u yimid fawajada cindahu abaa jahlin ibnu hishaamin wa cabdullaahi bnu abi umaya rasuulku waxa uu agtiisa ka helay abuu taalib iyagoo la fadhiya abuu jahl iyo cabdillaahi bnu umaya iyo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama liabii aalib rasuulku adeerkii abii aalib wuxuu ku yidhi ay cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan ashhadu laka biha cinda allah wuxuu yidhi adeerkayow waxaad tidhaa laa ilaaha ila allah kelmad ilaahay agtiisa aan kuugu markhaati kacoon kuugu doodo wax kuu tarta qaala abuu jahlin wa cabdulaahi bnu abi umaya abuu jahl iyo cabdulaahi bnu abi umaya ayaa waxay ku yidhaahdeen yaa abaa aalib atargabu can millati cabdilmualib abuu aalibow ma maantaad nacaysaa aakhirulcumrigaagii adoo sii socda diintii waxa weeyaan cabdulmualib miyaa maanta aad nacaysaa oo aad ka jeedsanaysaa falam yazal rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yacriduhaa calayhi wa yacuudaani bitilka almaqaala xataa qaala abuu aalibin aakhira maa kallamahum huwa calaa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah rasuulku sala allahu calayhi wasalam kama zuulin inuu u bandhigo adeerkii abuu aalib kelmaddii towxiidkee laa ilaaha ila allah iyaguna kamay zuulin abuu jahl iyo cabdilaahi bnu abi umaya inay hadalkoodii ku celiyaan atargabu can millati cabdilmualib ma maantaad cabdulmutalib diintiisii addiidi ilaa uu abuu aalib yidhi hadalkii ugu dembeeyee naftu ay kaga baxday huwa calaa millati cabdilmualib wuxuu haystaa diintii cabdulmualib waana diiday oo waa loogu taag waayey inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah halkaa waxa ka cad dee hidaayada hidaayatu tawfiiq cid ay gacanta ugu jirtaa ma jirtoon alla ahayn tabaaraka wa tacaala waayo ciduuni hadday hidaayadaa hayso dee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa adeerkii hanuunin lahaa oo uu la jeclaa weliba hanuunka iyo islaamnimada waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee waxa weeyaan aabbihii wuxuu dhintayba isagoo caloosha hooyadii ku jira hooyadiina yaraan bay kaga dhimatay waxaa soo koriyey oo soo barbaariyey awowgii cabdulmualib markii cabdulmualib uu dhintayna wuxuu ku soo wareegay adeerkii abuu aalib abuu aalib baa soo barbaariyey aadna u jeclaa markii loo waxyoodee rasuul laga dhigayna abuu aalib isagoo gaaloo dacwaddii nebi moxamed an qaadan ayaa haddana yacni dee qaraabanimadaa uu nebiga u dhow yahay iyo arrintaa xigtanimada darteed ayuu rasuulka u difaacayey oo carab oo dhan iyo kufaaru quraysh oo dhan waxay ugu dhici waayeen rasuulka inay wax yeelaan abuu aalib oo waa difaaci nebiguna hanuunka ayuu la jeclaa abuu aalib oo aad buu u tamaniyey dee inuu hanuuno laakiin waxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa aduu ciddaad hanuunka la jeclaata ma gelin kartide ilaahay baa cidduu doono hanuuniya cidduu doonana halleeya waxaa laga soo wariyey abuu aalib inuu tiriye abyaad walaqad calimtu bianna diina muxammadin min khayri adyaani albariyati diinan lowla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaaka mubiina waxaa laga wariyey abuu aalib inuu yidhi waan ogahay oo waan yaqiinsaday diinta nebi moxamed diimaha ta u khayr badan inay tahay waxa uu yidhi markaa haddaanan ka cabsanayn ceeb iyo canaan iyo in laygu eedeeyo oo laydhaa ma maantuu diintii ka noqday abyacni cabdulmualib taa haddaanan ka baqanayn waxaad i arki lahaydeen anigoo diintaa qaatay oo caddaystay oo bayaamiyey inaan qaatay diinta nebi moxamed marka abuu aalib sidaas ayuu gaalnimo ugu dhintay wa qaaluu in natabici alhudaa macaka nutakhataf min ardina أولم نمkن لهم xرما آmiنا يuجبى إلyه ثمrاaت kuli شhayء waxaa laga waramay nimankii ree maka waxay ku hadleen oo markii risaaladii uu rasuulku u bandhigay ayaa waxay ku yidhaahdeen muxamedow haddaanu maanta ku raacno dhulkayaga waana laga dafayaa oo waana laga qaadanayaa oo qabaa'ilka carbeed oo dhan intay isku soo kaayaba haystaan ayaa dhulkayagana laga qaadayaa ilaahay wuxuu ugu manno sheegto uu yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi tamaraatu kulli shay iyagoo gaalo oon rumaynba miyaanaan dejin xaram lagu nabad galay oo cidina aanay far saarin oo weliba wax alla waxaa adduunka midha ka baxaa nooc walba halkaa loogu keeno miyaanaan makansiin oo ducadii nebi ibraahim rabbi ijcal haada albalada aaminan warsuq ahlahu min athamaraat ducaduu nebi ibraahim ree maka ilaahay u baryey ayaa loo ajiiboo loo aqbalay markaasaa amni iyo nabadna la siiyey maciishad wanaagsanna la siiyey markaasaa iyadoo maka dee iska dhulkaa buuralayda ah ee biyo baadba aan lahayn ee aan waxba ka bixin iyadoo ah ayaa haddana wax alla waxaa caalamka midha ka baxa halkaa loogu keenayay ilaa maantadaa aynu joognana xajka ama cumrada haddaad tagto marka ummadda islaamku ay koonaha iyo aqdaarta adduunka oo dhan isaga yimaadaan carabiya cajanba wax alla waxa adduunka yaalla wax la cuno iyo wax la cabbo iyo wax la xidhaba halkaasaad ugu imanaysaa oo shay kastoo adduunka cidhifkiisa yaalla halkaasaa la keenaa waa nicmo ilaahay ku galladaystay dee ree maka iyo ahlulxaram marka alla waxau yidhi xaramkaa aaminka a miyaanaan makansiin oo weliba wax waloo baxa midhihiisana halkaa miyaan loogu keenin laakiin agtarkoodu garan maayaan ilaahay waxa uu ku galladaystae uu galay oo waa ka gaaloobayaan allah waxau yihi wakam ahlaknaa min qaryatin batirat maciishataha fatilka masaakinuhum lam tuskan min bacdihim ilaa qaliila in fara badanoo magaalooyin ah ayaa waxaanu halaagnay dee markay maciishadoodii ku kibreen maciishatahaa aqwaal dhowraa ku jira laakiin waxaynu maray qowl aqwaashaa ka mid ahoo futuuxaadku jamalka uu ku tilmaamayo oo in maciishatahaa la yidhaahdo waa mansuubun binasci alkhaafid oo khaafidka ama kii hoos dhabayey tuuridda laga tuuree meesha laga xadfay baa lagu kordhabay oo taqdiirku waa maciishataha fii maciishatiha wa huwa maa yucaashu bihi min annabaati waalxayawaani wa gayrihima waana waxa lagu noolaada ee ama nabaataad wax dhulka ka soo baxa ah ama waxa weeyaan xayawaanaadkii iyo noolihii iyo xoolihii la dhaqanayey marka alla wuxuu tilmaamay in fara badan oo noloshoodii ku qooqday in la halaagay oo la cadaabay oo halaag lagu soo dejiyey ilaahay waxa uu tilmaamay in kuwaa la halaagee hore guryahoodii iyo degaanadoodii dabadood aan la gelin oon la degin in yar mooyaane wa kunnaa naxnu alwaarihiin waxa markaa loo soo qaatay kuwaa degaanadooda hore loo halaagay dee inay nimankan ree maka kuwaan toobaan oo wax ku qaataan waayo qoomkii nebi saalix loo diree ree hamuud dhulkoodii ardulxijri kama dheera dee haddana halaaggii iyo dhibkii ku dhacay raadkiisii waa u muuqda miyay kuwaan toobaanoo wax ku qaataan waxa kale oo ka mid ah kuwa la halaagay ee arkaan habeen iyo maalinba waa quraa qowmi luud nimankii ree luud degaanadoodiiyo magaalooyinkoodii la baabi'iyey la qallibay marka ay u safrayaan dhulka shaam ee ay xaggaa socotada ugu baxayaan way sii maraan waanay soo maraan raadkii halaagga iyo degaanadooda la dumiyeyna dee indhahooday ku arkaan dee inay kuwaan toobaanoo wax ku qaataan bay ahayd ilaahay waa ka yidhi subxaanah wa innakum latamuruuna calayhim musbixiina wa billayli afalaa tacqiluun idinku waad soo martaan waa kuwaa quraa qowmi luud waa nimankii ree luudee la halaagay degaankoodae idinkoo waa bariisanaya aroortii waa soo martaan habeenkiina waa sii martaane miyaydaan caqli iyo garaad iyo garasho lahayn marka yacni waxaa la dareensiinayaa waajibku inuu ahaa dee inay kuwaan toobaan oo wax ku qaataan kuwii iyaga hortood la halaagay lam tuskan min bacdihim ilaa qaliilan wuxuu jalaaluddiin almaxalli odhanayaa ay zamaanan qaliilan lilmaarati yowman aw bacdahu yacni dabadood lama degin wakhti yar mooyaane oo dadka socotadee meesha maraya ah oo dee laga yaabo inay ku nastaan maalin ama maalin gelinkeed marka ilaa qaliilantu waa dadka socotada ah ee laga yaabo dee inay maalin ama maalin badhkeed ku nastaan intaa mooyaane meel degaan oo la dego oo cidi fadhiisato oo la degi karaba ma aha waxaa kaluu rabbi tilmaamay ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnadiisu waxay ku dareertay xikmaddiisuna ay keensatay inaanu ummadna iska halaagin ilaa laba arrimood midkood la helo ama laba arrimood la wada helo labada arrimood waxa weeye horta xujada in lagu oogo oo wamaa kaana rabbuka muhlika alquraa xataa yabcata fii ummihaa rasuulan yatluu calayhim aayaatina wamaa kunna muhliki alquraa ilaa wa ahluhaa daalimuun shardiga hore waxa weeye horta xujadu inay ku ooganto rasuul loo diro waayo ilaahay waxau ihi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa ilaahay ummadda uu rasuul u diro xujadu ay ku ooganto dee cidna ilaahay ma cadaabo halaagna kuma soo dejiyo marka shardiga koowaad waa in risaalada iyo waxyigu gaadho shardiga labaadna waxa weeye waa inay dulmiyaan oo macnaha risaaladii u timid ay beeniyaan oo loogu taag waayo marka ummaddaasi halaag waxay mudataa markay labadaasi ku kulmaan iyadoo rusushii loo diray waxa weeyaan rusushiina ay iyagu diideen yacni marka rusushii loo diro dabeed ay jawaabtoodii noqotay inay beeniyaan dee markaasay mudanayaan halaag inuu ku habsado xataa yabcatha fii ummihaa waa acdamu lmudun waa magaalooyinkaas ta ugu weynaa caasimadda u ah oo sunnada ilaahay waxay ku dareertay ambiyada tuulooyinka iyo miyada lagama soo bixin jirine caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ayaa ilaahay ambiyada ka soo diri jiroo uu ka soo bixin jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in xayaatada adduunyadu marka aakhiro loo bandhiga aanay waxba ahayn wamaa uutiitum min shayin famataacu lxayaati addunya wa ziinatuha wamaa cinda allaahi khayrun wa abqaa falaa tacqiluun wax alla waxa dheef adduunyo laydin siiyey waa adduunyo uun quruxdeed iyo dhalaalkeed almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati addunya laakiin waxaa kayacni ka qiimo badan oo ka khayr badan kana baaqinimo badan dee ilaahay agtiisa waxa yaalla ee ajar iyo abaal ah ilaahay waxa uu isbarbar dhigay laba aan sinnayn oo kala soocan waa nin loo yaboohay janno iyo ballanqaad wanaagsan iyo nin inta adduunyada uu xogaa raaxaa uu ka helay aakhirana lagu cadaabay labadaasi laba siman ma aha afaman wacadnaahu wacdan xasanan fahuwa laaqiih kaman matacnaahu mataaca alxayaati addunya suma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin ereyga almuxdariin waa alfaadda u gaarka ee qur'aanka ku soo aroorta cadaabka cidda la geynayo afara'ayta in matacnaahum siniina uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun aayaddaana alla wuxuu ku lahaa bal ka waran in jaa'a in matacnaahum siniin haddaannu dadka sannado fara badan u soo raaxayno adduunyada suma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun dabeed uu yimaado wixii loogu goodiyeyey oo cadaab iyo cuquubadii ay ku soo degto maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun muxuu u deeqay ama uu ka taray wixii hore loogu raaxaynayay dee waxba maada haddii istifaamiye laga dhigo haddii naafiye laga dhigana maa aghnaa canhu maa kaanuu yumatacuun wax alle wixii loogu raaxaynayey waxba uma tarin cadaabna kama celin waxna uma deeqin dabadeed alla wuxuu inoo tilmaamay mawaaqifta mushrikiinta iyo waxyaabaha yacni iyaga dhexdoodana dhacaya ilaahayna waxyaabaha uu ku odhanayo mawaaqifta mushrikiinta ee aakhiro wax ka mid ah ayaa ilaahay inooga warramay walla waxau ihi wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinta ilaahay u dhawaaqaya ee uu yeedhaya kuwii mushrikiinta ee shirkiga falay ee uu ku odhanayo kuwaad ku andacoonayseen inay waxilo leeyihiin aaway balkeena xaggay mareen qaala aladiina xaqa calayhim alqowlu rabbana haaulaai aladiina aqwaynaa aqwaynaahum kamaa qawaynaa tabara'naa ilayka maa kaanuu iyaana yacbuduun waxay odhanayaan kuwii ru'asada ahaa ee madaxda ahaa ee dadka habowga u hoggaamiyey horseedka ugu ahaa waxay odhanayaan rabbigayow kuwan waa kuwaannu luminay khabarka aqwaynaahum ta dambe waa laga dhigi karaa oo haaulaa'i kuwani aladiina kuwaasoo aqwaynaa aanu luminay aqwaynaahum waanu luminay halkaa khabarka waa la ridi karaa halka horena waa la ridi karaa oo haaulaa'i kuwaasi aladiina waa kuwii aqwaynaa aanu luminay dabeed waa lagu sii bayaamiyey uuno waxay yidhaahdeen aqwaynaahum waa luminay kamaa qawaynaa saanu annakuba u lunnay waxay odhanayaan markaa beri baanu ka nahay annakana namay caabudi jirin way dafireen cibaadadii ay u samayn jireen dabeed waxaa lagu odhanayaa iyagoo isku dhan udcuu shurakaa'akum fadacawhum falam yastajiibuu lahum wara'aw lcadaab haddaba kuwaad shurakada ka dhiganayseen ee ilaahay aad wax la wadaajinayseen bal hadda maanta u yeedha waxa idiin taraane ayaa lagu odhanayaa way u yeedhanayaan laakiin ajiibi maayaan howna odhan maayaan waxna u qaban maayaan cadaabkiina indhahay saareen ay gelayeen ilaahay waxau idhi low annahum kaanuu yahtaduun hadday adduunyada ku hanuunsanaan lahaayeen jawaabku waa maxduufe lamaa ra'aw alcadaaba fi alaakhira aakhira cadaabba kumay arkeen laakiin dee waxa weeyaan adduunyadii baanay ku hanuunin markaasay aakhiro cadaabkii ku arkeen alla waxa uu tilmaamo uu yidhi waxaad xustaan nebi allow maalinta ilaahay dadkii u yeedhayo ee uu ku odhanayo maadaa ajabtum almursaliin kuwii la soo diray maxaad ugu jawaabteen aayaadka kale qur-aanka rabbi waxa uu ku tilmaamay su'aaluhu inay koobsanayaan kuwii la diray iyo kuwii wax loo diray iyo dadka dhammaantood kulligood su'aashu inay wada caam yeelayso alla waxau ihi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin walle waxaanu weydiin doonnaa oo waraysan doonnaa kuwii rususha loo diro umamkii ah ambiyadii la dirayna waa weydiin doonnaa wixii loogu jawaabay falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunnaa khaayibiin dabeed waxaannu uga warrami doonnaa annakoo og oo horeba u ogayn oo aan ka maqnayn cilmina aanu naga qarsoonayn fawarabbika lanas'alannahum ajmaciina camaa kaanuu yacmaluun taana ummadda waa la ysu qaaday ambiyada iyo umamkeediiba oo alla waxau idhi walle rabbigaa baan ku dhaartay nebi moxamedow waannu weydiin doonaa dadka dhammaantood waxay samaynayeen aayad kalena ilaahay waxa uu ku tilmaamay su'aasha rususha la weydiinaye iyaga u gaarka ah oo alla waxau idhi yowma yajmacu allaahu arusula fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa innaka anta callaamu alguyuub waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinta ilaahay rusushii uu kulminayo dabeed uu ku odhanayo maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay miyaa laydin raacay mise waa laydin beeniyey dabeed ay odhanayaan laa cilma lanaa innaka anta callaamu alguyuub cilmiga alle ayay xaggiisa u celinayaan iyagoo ka edebsanaya waxay odhanayaan annaka cilmi nooma sugnaane adiga ayaa allahayow wax alla waxa maqan iyo wax walba ka u cilmiga badani waa adiga marka ummadda su'aasheedu waa maadaa ajabtum almursaliin maxaa rusushii ugu jawaabteen su'aasha rusushuna waa maadaa ujibtum idinka maxaa laydinku jawaabay ilaahay markaa wuxuu caddeeyey kuwii gaaloobee rususha aan raacin arrintu way ka yacni way ka qarsoonaanaysaa oo tala way isaga qasmaysaa hadalna waa ka lumayaa facamiyat calayhim alambaa'u yowmaydin fahum laa yatasaa'aluun wararkii waa ka qarsoomayaan wax alla waxay ku jawaabaan garan maayaan iska dhaaf inay jawaabaane xataa iyagu dhexdooda isweydiin maayaan maxaynu ilaahay ku nidhaahnaa ilain su'aal baa loo soo jeediyey jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa walaa yatasaa'aluuna can iljawaabi annaafic wdalika lifardi dahsha aw licilmihim biana alkulla sawaa'un fi ljahli wuxuu yidhi waxaa loo jeedaa macnaha isweydiin maayaan jawaabta nafciga iyo waxtarka u leh oo is odhan maayaan maxaynu ugu jawaabnaa alleh ilan waxbaa layna weydiiyee sababtuna waxa weeye argagaxa faraha badan leh iyo naxdinta ku dhacday ama waxa weeyaan sababtu ogaalkay og yihiin dhammaantood inay ka siman yihiin jahliga iyo garasho la'aanta oo wax alle waxay ku jawaabaanba garan maayaan dabeed alla waxa uu tilmaamay cidda liibaanaysaa inay tahay ciddii ambiyada raacday ee rumaysay camalka saalixa ana samaysay fa amaa man taaba wa aamana wa camila saalixan fa casaa an yakuuna min almuflixiin dabadeed alla waxa uu tilmaamay ana alkhiyara biyadi illaahi jala jalaaluh doorashada iyo cidda ilaahay nubuwada ugu nicmaynayo iyo cidda ilaahay uu rasuul ka dhigayo inaanay dadka u oolina ilaahay tabaaraka wa tacaala ay gacantiisa ku jirto wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar maa kaana lahum alkhiyara ilaahay baa wuxuu doonto cidduu doono doorta waxa uu doonana abuura waxay jawaab u tahay markay yidhaahdeen oo maxay kuwanina dheer yihiin ambiyada laga dhigay ama rususha yacni lagu tilmaamay waa annakoo kale maxayna dheer yihiin markay yidhaahdeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inankan yaree agoonka ay ku yidhaahdeen iyagu sida ay hadalka iyo edabdarrada ay ku hadleen ee aan waxbana dheerayn maal iyo madaxtinimo toona sidee loo leeyahay waa rasuul dhexdiinna laga doortay miyaa ragga madaxyaweyntae quraysh u taliya ee horjoogayaasha u ah miyaa rasuul laga dhigo ilaahay taa uu ka warramo waxa uu yidhi wa qaaluu lowlaa nuzila haada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim waxay yidhaahdeen oo qur-aankan maxaa loogu soo dejin waayey nin weyn oo labada magaalo midkood ka tirsan waa yacni waxa weeyaan maka iyo daa'if marka yacni waxay leeyihiin sidee isaga looga dhigay waxay moodayaan in ilaahay diintiisa dadka loogu doorto ama fadli iyo derajo lagu gaadho xoolo iyo xoog ama maal iyo madaxtinimo doorashaduna taa ma aha ee ilaahay qofkii fadli iyo maqaam uu la damco ayaa diinta uu doortaa maal iyo madaxtinimona kuma xidhna allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay baa u ogaal badan halka uu wax dhigayo iyo cidda uu risaaladiisa u dooranayo allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay baa malaa'igtana rusul ka doorta dadka xaggoodana rusul ka doorta doorashada isagaa iska leh ilaahay waxau ihi subxaana allaahi wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay baa ka nasahan oo ka sarreeya waxay la wadaajinayaan ee ugu shariik yeelayaan ilaahay baa og waxay qarsanayaan iyo waxay qeexayaan ee ay muujinayaan labadaba waa cumuumu cilmihi tacaala calaa khalqih cilmiga alla waa caam yeelay khalqiga oo dhan oo wax ka qarsooni ma jiro wa huwa allaahu laa ilaaha ilaa huwa lahu alxamdu fi luulaa waalaakhirati walahu alxukmu wa ilayhi turjacuun ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka keligii mutaystay in cibaadada loo gaar yeelo oo la caabudo isaga ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iskale if iyo aakhiraba xukumka iyo kala saaridda addoommadiisana isagaa leh isagaana layskula noqonayaa lahu alxamdu yacnii adduunyo haddii la joogo isagaa mutaystay in loo mahadnaqo oo mahadnaqa iyo ammaanta dhammayska tiran rabbi baa iskale subxaana aakhirana isagaa mudan in lagu ammaano lagu mahadiyo sidaa darteed ayaa mu'miniinta hadalkooda ilaahay wuxuu inooga warramay aakhiro markay tagaan ee nicmada ilaahay u galay ay arkaan ee ay ka garaabaan waxyaabahay ku hadlayaanee ilaahay inooga warramay waxaa ka mida inay rabbi ammaanayaan oo mahadinayaan wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah wa awrahana alarda natabawa'u min aljannati xaysu nashaa fa nicma ajru alcaamiliin waxay odhanayaan mahad allah iskale iyo ammaan oo dhan ilaaha ballanqaadkuu hore noogu ballanqaaday rusushiisu yacni carabkooda waxay noogu sheegeen ilaahay ballanqaadkii uu noo bayaamiyey rusushiisu ayna soo gaadhsiiyeen maanta noo xaqiijiyee noo rumeeyey ilaahaasaannu u mahadnaqannaa oo ammaan oo dhan iska leh allahana dejiyey bay odhanayaan dhulkii jannada annakoo meel alla meeshaannu doonno ka degayna alla ilaahe waxa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday kuwa camal falay abaalka iyo ajarka ay helayaan waxaa kaloo ilaahay kaga warramay inay odhanayaan wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbanaa lagafuurun shakuur waxay odhanayaan mahadoo dhan allah iska leh allaha naga tegsiiyee naga baabi'iyey wax alla wixii murugo iyo dhibaato hore noogu dhacday rabbigayo waa mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u dembi dhaafa una mahadnaq badan oo khayrkiiyo wanaagga ay galaan ajar iyo abaal badan ka siiya waxay muujinayaan wax alla wixii rafaad iyo muruga soo helay adduunyada wuxuu kaga baaba'ay dee jannada markii la geliyey ilaa adduunyadu waa daartii murugada iyo qoomamada iyo rafaadka iyo tacabka yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih ilaahay baa tilmaamoo yidhi insaanow mid daalaya oo kadeedan oo tacab iyo rafaad ku jiraa tahay ilaa intaad ilaahay kala kulmayso ilaahay baa tilmaamoo yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad insaanka mashaqo iyo dhibaato iyo rafaad baanu ku abuuray adduunyadu waa daartii rafaadka waa daartii imtixaanka qofka raaxa halkan ka doonayaa isagaa khaldan raaxadu way ka horaysaa tacab baanay u baahan tahay oo dee raaxadu aakhiro ayay taallaa wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah waxa ilaahay inooga warramay inay odhanayaan aakhiro markay arkaan ahlu jannuhu ilaahay wuxuu u galay iyo galladda uu siiyey ilaahay baa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh ilaaha nagu hanuuniye kaas ee adduunka markaannu joognayna rususha inaannu raacnay isaguna waafajiyey maantana jannada iyo barwaaqada isaguna keenay allahaasaa mahad leh haddaannu isaguna hanuunin lahayna marnaba kumaanaan hanooneen yacni wanaagga iyo khayrka oo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan u dambeeya madaahira qudratihi fi lkown muuqaallada waaweyn ee tilmaamaya ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa kaamilka ah oo ilaahay waxa uu yidhi bal waxaad ku tidhaa nebi allow ka warrama haddii habeenka joogto laga dhigo maalinba aa weydaan bal hadda cidda aan alla ahayn ee maalin idiin keeni karta aad waxiftiinsataan waa ayo miyaydaan waxba maqlay waxaa kaloo lagu yidhi bal ka warrama haddii maalinta joogto laga dhigo habeenba aa weydaan bal waa ayo cidda habeen idiin keeni karta aad xasishaan miyaydaan waxba arkay waxay culimmadu yidhaahdeen yacni afalaa tasmacuuna khutima bihi aayatu lleyli lianna alibsaara fiihi qaliil wa afalaa tubsiruuna khutima bihi aayatu nnahaari limunaasabati alibsaar labada aayadood ee waaweynaa calaamadda waa ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waa habeenkiiyo maalinta isweydaaranaye midna waxaa lagu gebagabeeyey afalaa tasmacuun midna afalaa tubsiruun oo habeenka waxaa lagu gebagabeeyey afalaa tasmacuun miyaydaan waxba maqlayn maqal ah kuwaan towdaan oo wax ku qaadataan waayo habeenkii in wax la arkaa yar sidaasaa samci iyo maqal looga cabbiray aayadda maalintiina waxaa lagu gebagabeeyey afalaa tubsiruun miyaydaan waxba arkayn waayo araggaa ku habboon maalinnimada oo waa iftiin wax la arkaayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamo uu yidhi wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlih walacallakum tashkuruun ilaahay raxmadda uu idiin naxariisanaya darteed ayaa habeenkiiyo maalintaba uu idinku abuuray si aad habeenkiina u xasishaan oo tacabka maalintii uga nasataan maalintiina u fooftaan oo macaashkiiyo noloshiinna u raadsataan waxaa alla aayaadkan ku gebagabeeyey in lagu odhan doono kuwii mushrikiinta ahaa ayna shurakaa'i aladiina kuntum tascumuun ilaahay waxa uu ku odhan doonaa aaway kuwaad aniga ila wadaajinaseen ee ku andacoonayseen inay wax ila leeyihiin wanasacnaa min kulli ummatin shahiida ilaahay waxa uu tilmaamay ummad walba in laga soo saarayo mid ku markhaati kaca waa rasuulkii loo diray fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida ilaahay aayaddaa kale wuxuu ku lahaa sidee xaal noqonayaa iyo arrinku waa arrin culuse markaannu ummad kasta ka keenno mid ku markhaati kacaya waa rasuulkii loo diraye adigana nebi moxamedow annu ku keenno kuwan adoo ku markhaati kacaya waa ummaddaadiiye waa mowqif culus iyo arrin aad iyo aad u weyn ilaahay waxa u ihi faqulnaa haatuu burhaanakum dabeed waxaannu ku nidhi kuwii mushrikiinta ahaa bal hadda shirkigiinnii deliil u keena facalimuu anna alxaqa lilaah waxay aqoonsadeen maalintaa garasha waxba u tari maysee xaqu inuu alla u sugnaaday oo ilaahnimada iyo cibaadada wax la wadaagaa aanu jirin wa dalla canhum maa kaanuu yaftaruun wax alla waxay been abuuranayeen ay ku andacoonayeen ilaahay inay wax la wadaagaan wixii oo dhammi maanta waa ka lumeen waanay ka qarsoomeen oo hortooda kama muuqdaan hadal iyo huguntoona ma leh allah waxa u ihi walaqad wasalnaa wallaahi laqad wasalnaa waannu u xidhiidhin lahum iyaga reemaka alqowla hadalka waa qur'aanka ah oo soo dejintiisa waannu isku raaraacinay si aanu u kala go'in ama walaqad wasalnaa waa u caddaynay lahum iyaga alqowla hadalka oo qur'aankiiyo macaanidiisa iyo maqaasidiisa waa u bayaaminay lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan allah waxau idhi aladiina kuwa aataynaahum anu siinay alkitaaba kitaabka min qablihi qur'aankani hortii hum iyagu bihi qur'aanka yu'minuuna waa kuwa rumaynaya wa idaa yutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay bihi qur'aanka waayo innahu qur'aanku alxaqu waa xaqii min rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa ka ahaaday innaa annagubay odhanayaan kunnaa waxaanu ahayn min qablihi qur'aankani hortii muslimiina kuwo hoggaansan oo kutubihii horeba rumeeyey alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi yu'towna waa la siinayaa ajrahum abaalkooda maratayni laba jeer baa la siinayaa bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkii ay labada kitaabba rumayntiisa ku sabreen sababtiisa ayaa abaalkaa iyo ajarkaa lagu siinayaa wayadra'uuna waxaanay ka horgeynayaan oo la qaabilayaan bilxasanati ta wanaagsan ayay ka horgeynayaan asayi'ata xumaanta wa mimaa rasaqnaahum waxaannu ku arsaaqnayna wax ka mid ah ayaa yunfiquuna ay bixinayaan wa idaa samicuu marka ay maqlaan allaqwa hadalka maalaa yacnigan faa'iidada lahayn acraduu way isaga jeedsanayaan canhu isaga wa qaaluu waxaanay ku odhanayaan lanaa waxaana ka noo sugnaaday acmaalunaa ay jazaa'u acmaalinaa camalladaannu samaynayno abaalkeeda annakaa iska leh walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday oo aad leedihiin acmaalukum ay jazaa'u acmaalikum camalladaa qabanaysaan abaalkeeda idinkaa leh iyo cuquubada ka dhalata salaamu nabadgelyo aad naga nabadgashaan ayaa calaykum korkiinna ahaatay oo laa nabtaqii annaku dooni mayno aljaahiliina kuwa wax magaratada ah ee xadgudubka iyo dulmigu uu dhaqanka u yahay innaka adigu nebi muxammedow laa tahdii hanuunin maysid man axadka axbabta aad jeclaato ay hidaayatahu yacni mutacallaqii maxabada maxduuf oo taqdiirkiisu waa hidaayatahu ruuxaad hanuunkiisa jeclaato ma hanuunin kartid macnaha adigu hanuunka qalbigiisa ma gelin kartid walaakina allaha ha yeeshee allah ayaa yahdii hanuuniya man yashaau cidda u doono wa huwa alle aclamu isagaa u ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsan wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii ree maka in natabic haddaannu raacno alhudaa hanuunka macaka adiga muxamedow la jirkaaga hanuunka haddaannu raacnoo ku rumayno nutakhataf waxa nalaga dafayaa oo nalaga dhacayaa min ardinaa dhulkayaga ayaa nalaga dafayaa oo nalaga dhicinayaa ama nalaga bixinayaa awalam numakin alla waxau idhi awalam numakin miyaanaan makansiin oonaan gacanta u gelin lahum iyaga xaraman xaram miyaanaan dejinin xaramkaasoo aaminan aamin oo nabadgelyo ah xaramkaasoo yujbaa loo soo xambaarayo ilayhi xaggiisa hamaraatu kulli shay wax walba midhihiisa loo soo xambaarayo risqan ay liajli risqin arsaaqada aannu arsaaqayna iyaga dartood loogu soo xambaarayo risqiqaasoo min ladunnaa agtayada ka ahaaday walaakina akharahum ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna arrintaa ma garanayaan oo kama garaabayaan wa kam in fara badan ayaa ahlaknaa aanu halaagnay oo min qaryatin magaalo ah magaaladaasoo batirat ku qooqday maciishatahaa ay fii maciishatihaa nolosheedii ku qooqday oo ku kibirtay alla waxau idhi fa tilka taasi masaakinuhum guryahoodii weeye degaanadoodii oo lam tuskan lama degin min bacdihim iyaga dabadood ilaa qaliilan in yar mooyaane macnaha ruux socota ah inuu ku nastuu yar fadhiista mooyaane si kale looguma sugnaanoo looma degin wa kunnaa waxaananu ahaanay baa la yidhi naxnu annagu alwaarisiina kuwa dhaxlay ee u hadhay wamaa kaana rabbuk rabbigaa ma ahaanin nebi muxammedow muhlika alquraa magaalooyinka mid halaagaya alle ma ahaanin xataa yabcasa ilaa uu u diruu ka soo saaro fii ummihaa magaaladeeda ugu weynee caasimadda u ah rasuulan ilaa rasuulu u diro rasuulka oo yatluu akhrinaya calayhim korkooda ku akhriyaya aayaatinaa aayaadkayaga ku dul akhriyaya wamaa kunnaa maanaan ahaanin baa allow yidhi muhliki lquraa magaalooyinka kuwa halaagaya maanaan ahaanin ilaa wa ahluhaa ehelkeeda oo daalimuuna daalimiina mooyaane iyadoo ehelkeedu ay dulmi falaanoy dembaabaan mooyaane si kale uma halaagayno alla waxau idhi wamaa uutiitum waxalla waxa laydin siiyo min shayin shayuuna fa mataacu lxayaati nolosha raaxadeeda weeyi noloshii addunyaa ee liidatay ama dhowayd wa ziinatuhaa iyo quruxdeeda iyo dhalaalkeeda weeyi wamaa cinda allaah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday ee abaal iyo janno ah ayaa khayrun adduunyada la urursanaya ka khayr badan wa abqaa kana baaqinimo badan ee afalaa tacqiluun miyaydaan waxba kala garanayn oo waxa dhibtiinnu ay ku jirto iyo waxa dheeftiinnu ay ku jirto kuwa kala saaraya oo kala garanaya miyaydaan ahayn afaman mid kaasoo wacadnaahu aanu u yaboohnay wacdan yabooh xasanan wanaagsan oo jannada ah oo fa huwa isagu laaqiihi yaboohaa iyo ballantaa la kulmaya kaasi kaman sidii mid oo kale miyuu yaho uu la mid yahay la mid ma ahe kaasoo matacnaahu aanu u raaxaynay mataaca alxayaati noloshan raaxadeeda noloshani addunyaa ee liidata ama dhow oo humma huwa dabeed isagu raaxada adduunyo dabadeed yowma alqiyaamah maalinta qiyaamana min almuxdariina kuwa cadaabka lagu soo xaadirinayo ee la geynaya ka mid noqonaya labadaasi ma sinna alla waxau idhi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalin yunaadiihim ilaahay u dhawaaqayo oo u yeedhayo kuwii mushrikiinta ahaa oo fa yaquulu uu ku odhanaayo ayna aaway shurakaa'ii shurakadaydii aniga wax ila wadaagaysay sidaa idinku ku andacoonayseen xaggay mareen aaway alladiina shurakadaasoo kuntum a ahaydeen tascumuuna kuwa idinku sheegta inay aniga wax ila leeyihiin qaala waxay odhanayaan alladiina kuwii xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowlu hadalkii cadaabka kuwa uu ku waajibay korkooda uu ku sugnaaday ee ahlunaarka waa kuwii madaxda ahaaye waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow haa ulaa'i kuwani alladiina waa kuwii aqwaynaa aanu luminay aqwaynaahum waanu luminay ama rabbanaa rabbigayow haa ulaa'i kuwani alladiina kuwan aqwaynaa aanu luminay aqwaynaahum waanu luminay waxaad u soo qadartaa faqawow kamaa qawaynaa marka aqwaynaada khabarka la rido dabeed faqawow iyaguna waa lumeen kamaa qawaynaa sidaannu annaba u lunnay tabara'naa waannu ka beri noqonnay ay minhum iyaga xaggoodo ilayka adiga xaggaagaannu uga beri noqonnay maa kaanuu mabay ahaanin iyaana annaka yacbuduuna kuwana caabuda may ahayn wa qiila waxaa lagu odhanayaa mushrikiintii udcuu waxaad u yeedhataan oo u baaqdaan shurakaa'akum shurakadiinnii aad ilaahay wax la wadaajinayseen bal hadda maanta u yeedha waxay idin taraane fa dacawhum way u yeedhanayaan markaa kuwii shurakada ahaayoo falam yastajiibuu ma aqbalayaan mana ajiibayaan shurakadii lahum iyaga walxaal ayaanay ajiibayn ra'aw kuwii mushrikiinta ah ay indhaha saareen oo ay arkeen alcadaaba cadaabkii ay gelayeen ay arkeen oo hortooda uu ka muuqdo alla waxau idhi low annahum haddii iyagu kuwan mushrikiinta ihi kaanuu ay ahaan lahaayeen adduunyada markay joogeen yahtaduuna kuwa hanuunayo rususha raacaya hadday adduunyada ku hanuunsanaan lahaayeen lamaa ra'aw alcadaaba fi alaakhira waa jawaabka lowda aakhira cadaabba kumay arkeen alla waxau idhi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalin yunaadiihim ilaahay uu yeedhayo u dhawaaqayo oo fa yaquulu uu odhanayo maadaa maxaybaa ajabtumaad ugu jawaabteen almursaliina kuwii la soo diray maxaa ugu jawaabteen lagu odhanaya dadkii fa camiyat markaa way ka qarsoontay calayhim iyaga waa kuwii rususha beeniyeye al ambaa'u wararkii waa ka qarsoomeen oo yowmaidin maalintaa wax alla waxay ku jawaabaan waa garan waayayaan oo fa hum iyagu laa yatasaa'aluuna ismaba weydiinayaan waxay rabbi ugu jawaabaan oo hadalba waa ka qarsoomaya oo waa ka lumaya alla waxau idhi fa ammaa man mid miyaah kaasoo taaba toobadkeenoo wa aamana rumeeyo wa camila sameeye saalixan camal wanaagsan fa casaa waxa xaqiiqa ah an yakuuna inuu ahaado kaasi min almuflixiina kuwa liibaana inuu ka mid noqdo warabuka rabbigaa nebi maxamedow yakhluqu waa abuurayaa maa yashaau waxa uu doono wayakhtaaru waxaanu dooranayaa cidda uu doono maa kaana uma ahaanin lahum iyaga alkhiyara doorasha uma sugna dadka subxaana allah ilaahay baa ka nasahanoo wa tacaalaa ka koreeya camaa yushrikuuna waxa ay ugu shariik yeelayaan warabbuka rabbigaa nebi maxamedow yaclamu waa ogyahay maa tukinu waxay qarinaysa suduuruhum laabahoodu iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaanba wa huwa rabbi allaahu allaha xaq lagu caabuda weeyi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooye lahu allah ayuunbuu u sugnaaday alxamdu mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh fil uulaa ta hore ayaa ilaahay ku leeyahay ammaan waa adduunyadae waalaakhirati ta damboo aakhirana ah isaga ayuunbaa mahad iyo ammaanba ku leh if iyo aakhiraba walahu ay walilaah ilaahay ayuunbuu u sugnaaday alxukmu xukumka iyo kala saaridda dadka wa ilayhi ay ilallaah ilaahay xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin celinayaa qul waxaad ku tidhaa nebi allow ara'aytum bal iiga warrama in jacala allaahu allah hadduu ka yeelo calaykum korkiinna alleyla habeenka sarmadaa mid joogta oo daa'imah ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaadhayo hadduu habeenka alla joogta idinka dhigo bal ka warrama man waa kumah ilaahun mid la caabudo kaa la caabudo oo gayrullaahi aan alla ahayn kaasoo ya'tiikum idiin keeni kara bidiyaa'in iftiinkii maalinnimo afalaa tasmacuuna miyaydaan waxba maqlayn qul waxaad tidhaha nebi moxamedow ara'aytum bal ka warrama in jacala allaahu allah hadduu ka yeelo calaykum korkiinna annahaara maalinta sarmadan mid daa'imoo joogtaa ilaa yowmi alqiyaamah ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo man waa kuma ilaahun mid la caabudo oo gayrullaahi aan alla ahayn bal axadka macbuudkeen alla ahayni waa kuma ee ya'tiikum idiin keeni kara bileylin habeen habeenka oo taskunuuna aad xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa afalaa tubsiruun miyaydaan waxba kala arkayn wa min raxmatihi ay wa min ajli raxmatih ilaahay naxariista uu idiin naxariisanaya darteed ayaa jacala uu idinku abuuray lakum idinka alleyla habeenka iyo wannahaara maalintaba litaskunuu si aa u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa iyo walitabtaguu si aad u doonataan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisa maalintii iyo walacallakum tashkuruun si aad rabbi u mahadisaan wa yowma yunaadiihim wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalinka yunaadiihim ilaahay dadkii uu dhawaaqayo oo kuwii mushrikiinta ah uu yeedhayo oo fayaquulu uu ku odhanayo ayna aaway shurakaa'iya shurakadaydii iyo kuwaad waxila wadaajinayseen eed ku andacoonayseen inay waxila leeyihiin alladiina kuwaasoo kuntum aahaydeen tascumuuna kuwa ku andacooda inay aniga waxila leeyihiin oo sheegta aaway halkay mareen wanasacnaa waxaanu ka soo saaray ba alla u yidhi min kulli ummah ummad kasta xaggeeda waxaanu ka soo saaray shahiida mid ku markhaati kaca waa nebigii loo diray faqulnaa dabeed waxaanu ku nidhi haatuu keena kuwii mushrikiinta ahaa burhaanakum xujadiinna aa u deliishanaysaan shirkiga bal keena facalimuu dabeed waxay ogaadeen anna alxaqa in xaqu lilaah alla uu u sugnaado ilaahay wax la wadaagaa ilaahnimada aanu jirin wadalla waxa ka lumay canhum iyaga oo ka qarsoomay maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta oo ahaa inay ilaahay u nisbeeyaan shariig wixii waa ka qarsoomeen oo waa ka lumeen wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online